dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhegaystayaasha raadiyo ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labayo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira cudurka covid sagaal iyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helno ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan ku bilowna su-aalaha maanta daktarka aa weydiinaya xanuun kalaal fariska waxaa keena gacmaha markii la dhaqo iyo qofka salaantiisa iyo qofka hindhihiisa in laiska ilaalimiyaa mise waa in
aada ayuu u mahadsan yahay bashiir maxamed ibraahim oonuu soo sheegin halka uu joogo runtii bashiir waxaad ka dhawaajisay arrin loo baahnaa in wax badan laga qabto ama laga sheego ay mudan tahay waxaa loo baahan yahay in dadka reer miyiga ku nooli la gaarsiiyo baraarujin caafimaad iyo in looga digo khatarta uu leeyahay cudurka covid nineteenka waayo dadkaasi ma heli karaan ilo ay ka helaan fariimaha caafimaadka marka waxaa wanaagsan in dadkaas loo dejiyo qorshe ah si ay u heli karaan ama ay u helaan baraarujinta caafimaadka in la gaarsiiyo aada ayay u fiican tahay waa arrin loo baahnaa in mar hore dadkaas arrintaas loogu dhawaajiyey oo la gaarsiiyo fariimaha caafimaadka meel kasta loo mariye inay helaan ilo ay ku heli karaan fariimaha caafimaadka dadka ku nool baadiyaha ama miyiga ninba sida uu yaqaano waxaan rajaynayaa in dadka reer miyiga la gaarsiin doono bararinta caafimaadka oo looga hortagayo khatarta uu leeyahay cudurkan covid nineteenka waayo saan hor usoo sheegayba dadkaas aada ayay ugu nugul yihiin inay ma aragtay cudurkaas ay qaadaan waayo nadaafadoodii kama dadaalaan laakiin bararinta caafimaadka marka la siiyo ama la gaarsiiyo waxaa laga yaabaa in isbeddel meesha uu ku dhaco oo ay ku dadaalaan nadaafadii iyo maaragtay waxyaabaa looga hortegi karo cudurka covid nineteen ka asalaamu calaykum magacayda waa samira maxamed cabdi gaalkacyo mudug baan joogaa waxaa weydiinaya dhakhaatiirta xanuunkan covid nineteen calaamadihiisa ma kamid yihiin afqaraar iyo qandho ama lafa xanuun iyo caloosha oo nabar nabarkaa qabanayo hadii alla idmo insha allah jawaab baan sugaya mahadsanid samiiro maxamed cabdi oo joogta gaalkacyo haddaan isku daya inaan ka jawaabo su-aasheedii fayraskan cudurka covid nineteenka calaamadihiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah qofac qaalalan qandho daran neefta qofka ku dhigta ama ku adkaata dhuunka oo xanuuna diib fara badan iyo madax xanuun daran waxaa kale intaa soo raaca in qofku uu waayo dareenkii urinta iyo dhedhanka asalaamu calaykum radio ergo waa xasan haaruun sheekh salaad oo jooga gaalkacyo corona firiska maxaa lagu garan karaa waa la isweydiiyey dadka afka xiran dadkaan afka xiran waa kala baqaan kuwa afka xiran ba ka baqaan waxay corona firiskii oo socday ba moodayaan xaaladaas bal idinkaa dhakhaatiira bal jawaab deg deg ah mahadsanid xasan haaruun sheekh salaad oo naga soo wacay gaalkacyo gobolka mudug haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa xasan qofka cudurkan covid nineteenka qaba waxaa lagu arki karaa calaamadaa soo socda qofa qalalan qandho daran oo heelkurkeeda ka sarayso soddon iyo sideed degree centigrade hiniso badan neefta qofka ku dhegta ama ku adkaata dhuun xanuun arrinta kale qofka afka xirtay ma qabaa cudur covid 19ka horta waxaa la rabnaa inaan ogaano qofka afka xirtay inuu raacayo til- til- til- tilmaamihii ama talooyinka caafimaadka ee ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o unicef haddii uu qofka afka xirtay ma ahan inuu qabo cudurka covid 19ka laakiin waa ka hortag keliya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh erga waa idin salaamay waa axmed maxamed oo kasoo hadlahayo magaalada baardheer ee gobolka gedo waxaan leeyahay oo takhtarka weydiinayaa cudurka ee covid nineteen maxaa keeno waxay leeyihiin takhtarka gacmaha ha la hasho qaarna waxa ay leeyihiin ha- dadka neeftiisa ayaa keeno qofka hadduusan la kulmin qof covid nineteen qabo faraxalka micnihiisa muxuu ahaa ma u nadaafad baa miso qofka jermis gacmaha oga bidaaya weeyo ay waxay leeyihiin takhtarka ha la farxasho waxaan rabaa fariintaydaas in loo gudbiyo takhtarka jawaabteedana waan sugayaa insha allah mahadsanid axmed maxamed oo naga soo wacay gobolka gedo degmada baardheere haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cudurkan covid 19 waa waxaa keena virus kaasoo inta badan waxyeeleeya abamareenka cudurkan covid 19 qof kasta waa ku dhici karaa qof weyni qof yar intuba waana cudur dilaa ah si sahlan u faafi karo u faafa waa cudur dilaa ah oo si sahlan u faafa gacmo dhaqidda waxaa loola jeedaa badqabka nadaafadda gacmaha si aan waqti loo siinin viruska inuu gacmaheena uu ku noolaado gacmo dhaqidda sidoo kale waa bad badqabka gacmaha si jeermiska bakteeriyada aan gacmaheena ugu noolaanin wax badan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka corona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayey maxamed cali xasan kolera oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegaysti haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka corona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labayo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha kusoo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay ammaano alla
dhaqanka mahamayda ku dhaqma awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowr